Dr. Deqow Heefow Ibraahin iyo Dr. Bishaar waa laba dhalinyaro ah oo bartay culuumta caafimaadka ee xaafadda Howlwadaag Laanta Heegan ka hirgeliyay xarunta Al-Aamin oo loogu talagalay in lagu daryeelo isla markaana lagu wacyigeliyo hooyada iyo dhallaanka. Carruurtan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool xaafadda maadaama markii hore aysan lahayn xarun caafimaad oo laga helo gargaarka degdega ah. Dr. Deqow Heefow oo ah maamulaha xarunta ayaa raadiyo Beerulo uga warramay ujeedka ay u hirgeliyeen xaruntan.
xarunta al-aamin waxaa laga furay xaafadda ee, howlwadaag ee, gaar ahaan laanta heegan Ee, xaruntan wax badan waxay u qabataa xaafadda in boqolkiiba boqol Ee, waxaan halkaas ku qabanaa habeenka kaleeto dadkii yacni si zaa'id loo qabso kale tiifiga malaria kaleeto la qabso Ee, dadkaas meeshaan ku casuulna waa qabanaa marka bahda caafimaadka waxaan dhihi lahaa mar walba inaa caafimaadka laga taxadira Ee, caafimaadka waa shay muhiim ah mar walba la la qadariya rajaynaa duu ilaah ilaah
Waayahay muhiimadda xaruntaani bulshada ay u leedahay gaar ahaan xaafaddaani aad ka hirgelisay xaruntan caafimaad. Bal muhiimaddeeda sharaxaad inaga sii.
waad dareemi kartaa muhiimaddeeda bulsho meel ku nool oo farmashiya ama isbitaal lahayn ee, waxay la kulmi karaa waad dareemi kartaa barsamada barsamada hadii u baahnaada waa inaa ay laami mase aadaan oo xarun ku dheer ay aadaan haddana xaruntooda haddii lagu sameeyo wax walba ay u baahan yihiin ay ka qaataan aad ay u fiican tahay Hadafkiina muxuu yahay ee ku aadan horumarinta caafimaadka ee bulshada aad ku dhex heshiin.
wallaahi hadafkayna waxaa waa inaa bulshada mar walba ka taxadiran duu ilaah yaraa qof kasta oo xanuunsana ee, cudurka allah keena allahna bixiya laakiin la tacaalidan samey doonaa duu ilaah yaraa mar walbana Ee, waana ka taxadiraynaa yacni dadkana waxaan ugu ayagana kula tali lahaa bulshada meesha ku dhaqan in ay ka fogaadaan meelaha wasaqooyin wasaqiin iyo waxyaabahaasoo kaleeto ka imaanaa marka wax walba waxaan rajeynaa caaf- wax- xanuun kasta waxaa keeni kara wasaqaa keeni kara jaanisada markaa helno oo kaleeto jimcaha iyo khamiista kaleeto waxaa sameynaa xaafadaha daawooyin adiga kininyada u badanaa qaadnaa xaafadaha kusoo wareejinaa oona free aan ugu dhignaa boqolkiiba boqol Ee, si bulshada ay mar walba ay looga taxadiro cudurrada mar walba oo halista hoos oo gali kara Waayahay yaa idinka saacido kaniiniyaashan iyo daawooyinkan aad qaadaysaan isla markaana bulshada kale aad gaarsiinaysaan.
wallaahi wax hadda jeebkayna naga saacnaa ma hadda qof bili-aadan oo kale waxna ma siiyo oo aniga jeebkayna waxaan ka dhalaalin oo meesha aan saarnaan sii qaadnaa haddana aan bulsho kale ugu sii adeegnaa ma hadda waxaan ku tiirsanaa hadda oo maanta na dhihi kara ee, raggaas waxna sii aan dhihi kara ma jiraan wallaahi bulshada waxaan ugu baaqi lahaa ee, meelaha caafimaad horta inay ka agdhawaadaan boqolkiiba boqol teeda kale inay iska ilaaliyaan meelaha wasaqda wasaqda sideedaba jeermisida waxaa laga qaadaa xanuun mar walba waxaan ka- kula tali lahaa inaa meelaha wasaqda ay aad ugu fogaadaan boqolkiiba boqol Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo bartay culuumta caafimaadka isla markaana u istaagay horumarinta caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka maadaama ay u nugul yihiin waxyeelada.